kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee emesaf qaybteeda dhadhaab toddobaadkan waxa ay walaac ka muujisay go'aanka dowladda kenya ee ah in dib loogu rarayo dadka deggan magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya xerada qaxootiga caalamka ugu weyn ee dhadhaab hay-addu waxa ay sheegtay war-saxaafadeed ay soo saartay in arrinkan ay uga sii daraysa marxaladii hore ee ugu jireen dadka qaxootiga ee dhadhaab oo awalba ay hareeyeen daruufo xagga nolosha ah hoyga caafimaadka iyo weliba ammaanka oo sii xumaanayay maalinba maalinta ka dambaysa waa qodobka toddobaadkan aynu kaga hadlayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha abubakar maxamed maxamuud oo ah maamula ku-xigeenka hay-adda emesef dhadhaab ayaa barnaamijka marti noogu ah abubakar sidoo kale khadka taleefonka waxaa su'aalo ku weydiinaya dhegaystayaasha v o eda hase yeeshee marka hore ha inoo faahfaahiyo waxa uu ka dhigan yahay war-saxaafadeedka hay-addu ay qeeladhaanta u soo saartay hay-adda m s f dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa soo saartay press release oo ku saabsan go-aankii dhowaan ka soo baxay dowladda kenya oo ku saabsanaa inay qaxootiga ku nool magaalooyinka waaweyn oo kenya in dib lagu soo celiyo xerooyinka qaxootiga ku yaala dhadhaab marka arrinta iyada m s f waxay kasoo saartay press release ay leedahay xerooyinka qaxootiga siday hadda u yaalaan way buux dhaafeen oo tiradii loogu talagalay laba dhaaf laba jibaar ayaa ku jirta sidaa awgeed ma qaadi karaan dad kaloo cusub oo maaragtay meel kale laga keenay haddii arrinta ay dhacdana dhibaato culus ayay maaragtay ku keenaysaa bulshada qaxootiga ku nool xerooyinkaas oo haddaba iska dhibbaysan oo maaragtay gargaar fiican aan helin dhowaantan marka m s f maxay soo qaadatay inay maaragtay dadka hadda ku nool xerooyinkaas inay maarag xaalad adag ay ku nool yihiin aas ahaan waktigan hadda roobka dhacayo oo roobka da-ayo xerooyinka ka da-ayo inay dhibaato culus ay ku keenaan oo maaragtay fatahaado biyo badan xerooyinka galeen hoy fiican dadka ay haysanin arrinta ay sababtay maaragtay xanuunyo badan oo carruurtii iyo dadkii ku dhaceen sida shuban biyood shubanka iyo maaragtay xanuuno kale oo aada maaragtay la socda roobabka oo maaragtay carruurta qaba ku imaadeen marka m s f waxaa kaloo meesha ay soo saartay inay dha inay jirto maaragtay carruur badan oo nafaqo darra ay maaragtay ku daaweyso xeradeeda carruurta marka ay soo saartay warbixinta waxaa ku jirta in carruur fara badan in wakhtigan ay la liitaan xaalado nafaqa darro carruurta nafaqa darradu ay haysato da-aadoodu intee in la eg waaye ma shan jiraam oo wixii ka yarba ma wixii ka weynba noo yaro faahfaahi carruurta waa carruurta xerooyinka ku noolaayeen oo maaragtay markii uu shubankan ku dhaco ilmahana biyo fuuqbax baa ku dhacay fuuqbaxii miisaankooda hoos u dhacay nafaqo fiican oo ay kahelayn male maaragtay qoysaska ay ku noolayn sidaa awgeed isla markiiba jirkooda hoos u dhacay nafaqa daradii ayaa kusii bahaya ama maxaa jirta ilma markaba xorunta quudinta ku jirin oo marka haddii xanuun yar uu taabto arrintii culeys zaa'id oo xagga caafimaadka ku keenayso nafaqa daradiisa sii maaragtay dhibaato culeys ay kusii siyaadinayso oo u baahnaanayo canugaas in markaa la geeyo xurunta carruurta lagu badbaadiyo oo isbitaalka dhagax dhegeystaha ugu horreeya ayaa khadka soo gelinayn walaal haddaadna maqlayso kusoo dhawow barnaamijka waa ku dhawo mahadsantihiin magaceyga waa liibaan rashiid oo joogo xarada qaxootiga ee ifo ah afhayeenka ururada dhalinyarada ee daaladaha isu tagay ee ifo waxaan rabay su-aasha ah maadaama iyaga ay ku leeyihiin bas xarada ugu weyn dunida ee dhadhaab meel ka mid ah oo xarada dhagaxley ah waxa ay ugu talagaleen ilaa iyo hadda mujtamacaasi xagga laga soo rarayo halkan la keenayo maadaama caruur fara badan oo la qabsaday jawigaas halkan oo dhaarseed oo aada u kulul oo maciishada ay aada iyo aada u adag tahay laba biyood ku dhici karo waxaa tala ku talagal oo iyaga ay u qaban doonaan dadkaas haddii ay jiraan wax ku talagala oo aada dadkaasi ugu talagasheen dowladda kenya go-aanka ay gaartay inkastood sheegteenba warsa xafadeedkiina in arrinkana culeys uu ku yahay xeryihii dhadhaabo awalba la sii ciirciiraya dad fara badan oo dhibaataysan maxaad ugu jawaabi lahayd dhegeystahaas kolley anagu waan warsaxaafadeeda waan ku muujinay arrintaas inay culeys badan ay ku sababi ay sababi doonto xerooyinka gudaha dhadhaab taasaan anagu tiro hadda aan ku talagelihayn oo aan leenahay intaasoo qof ayaa lasoo wadaa ma garan karno meel loogu talagelahayo oo la geyn doonana ma garan karno laakiin hadday dhacdo inay imaadaan xeradan haddaan anaga ka howlgalno kolley wixii qaxootiga kale loogu talagalay unbaa ayagana loogu talagelaya waayo hosbitaal baan haynaa oo saddex laba boqol oo sariir ah hosbitaalka hadda waxaa jirta caruur boqol iyo labaatan ku dhow intaas un bay kamid ahaanayen meesha jiifaan un baana la siifin intii daawo oo la siiyana waa la siinaya laakiin waxaan leenahay inay arrintaas laga fiirsado ayaan ka codsanaya dawladda kenya sababto ay tahay dadkaas halkan ma qaadi karto sababto ay tahay kuwan ayaaba culeys haastaa oo la gaarsiin laayahay waxay u baahnaayeen baahidoodibaaba la koobi laayahay sidaa awgeed warwarsaxaafadeedan maanta m s f ay soo saartay waxay leedahay dawladda kenya dadkaas meel kale oo loogu talagalay haddii la helayo ha loo raadiyo laakiin xerooyinkan way buuxu dhaafeen oo maaragtay tiradii loogu talagalay laba jibaar ayaa ku jirta marka xagee la keenayo way dadkan oo qaadaysa su-aasha may taallo taas way laakiin hadday dhacdo inay imaadaan anagu waxaan nahay hay-ad aan xuduud lahayn dadkii meel alla meesha xarunta caafimaad oo n s f ka howlgasho imaado ma la celinayo waa la daaweynaya wixii la hayo unbaana la siinaya walaal magacaaga ku bilow halka aad joogto iyo su-aashaad jeclaan lahayd inaad weydiiso xubintaasi ka tirsan hayadda m s f horta waxaan salaamayaa idaacadda v o a daadihiyaasha meel walba ay joogaan ayaan salaamaya waxaan rabaa inaan weydiiyo walaalkeen magaciina hadda aana maqlay aan garanayna magaciisa waxaan rabaa inaan weydiiyo walaalow aniga hadda meel baan joogaa oo caafimaadda maadaama hadda akhrisna aan garanayn ilmaha way wada xanuunsan hayaan hari iyo habeen ilmaha way un shubmahayaan marka shuban saa'id ay shubaan marka caruurta maxaa idhi ma-uujidan la siinaya caafimaad darrida ilaa iyo ay shan sano ay ka gaarayeen ilmaha ilaa iyo shan sano ay ka gaarayaan marka shubankan aniga ma-uujidan la cabaayo oo yoolooda ay cabaan in ay ka qaadaan dhibka xaguu ka imaaday horta su-aasha walaalkay koogu inaan weydiiyaan rabaa ee uujida ay sheegaysa gabadhaasi dabcan waa mishaalida laga cabo xeryaha qaxootiyada ee dalka kenya maxaad ugu jawaabi lahayd ee su-aasheeda waxaan ugu jawaabi lahaa su-aashaas iyada horta shubanku ma sababto uujida ama borijka ama maaragtay minshaariyada nin walba sida u yaqaano ee carruurta la siiyo xanuunkan shubanka horta waa wax ka dhasho nadaafad darro waa nadaafad darro afka intay u marto canuga caloosha gaarto midda kale carruurta markay sanad jiraan waxaa jirtaa virus caadiga carruurta ku dhacdo oo haddii maaragtay sida wadamada horumareen waa laga talaal bay leedahay rectovirus a la yidhaahdaa laakiin waxay waxaa looga hortegi karaa kaas taas iyada canuga haddii naaska hooyada nuugo muxuu helayaa difaac ka socdo xagga hooyada oo ka celinaya viruskaas oo maaragtay shubanka ah sababto shubanku maxaa keenan ama virus ama bacteria waa germs soomaad garan oo ku salaysan nadaafad darro marka haddii borijka loo loo hagaajiyo ama loo nadaamiyo si nadaafadsan ma dhacayso inay sababto inay keento shubanku shubanka waxaa ka imaanaya inuu canuga xanuunaha qaar oo maxaa dhaca maxaa jirta haddii ay kugu dhacaan dhibaatada dambayso ay la imaanayeen inay noqoto shuban maxaa kamid ah haddii canuga dhigaha ay dilaacaan shuban wuu keeni karaa haddii canuga jadacada ku dhacdo shuban way keeni kartaa marka shubanku ma aha borijka halkan laga bixiyo ayaa maaragtay sababaysa arrimooyin badan baa iska jiraan naaska oo canuga loolina luujinin sanadka u hore hadday dhacdo dhibaatadaas way imaanaysa sababtoo taa canugii ma helin difaac ka difaacdo viruskaas hadda aan sheegayno shubankan faraha badan oo xerooyinka ka dhacayo bacteria iyo magi la yihahdo virus buu u badan yahay carruurta weliba sana sanadka ka hooseyso magacayga waa maxamed cabdullaahi oo jooga dalka koonfur africa gaar ahaan magaalada johannesburg su-aashaadu maxay tahay su-aasha waxay tahay qaxootiga soomaaliyeed dalka soomaaliya waxay ugu soo carareen dhibaataya rafaad xarooyinka qaxootigana markay yimaadaan hay-adda m s f qaxootiga uma qabato wax baalkii wax ku filan oo micnaha dadkaas kaafi kara marka hay-adda maxay dadkaas nafaqadarrada iyo rafaadkeesa maxaa si fiican xel kii saari waayo waxna loogu qabo waayo maxaad ugu jawaabi lahayd a kolley walaalkay meel fog ayuu kasoo hadlaya ha ahaato laakiin waxaa fiicnaan lahayd inuu wareysto qaxootiga halkan ku nool waxqabadka hay-adda m s f waxaan u malaynayaa hadda waktigii sanadkii hore oo lasoo dhaafay gurmadka m s f ka ay ka ka samaysay xerooy xeradan dhagaxley waxaa tusaale u ah intii qof qaxoot caruur oo ay badbaadisay ilaahay baa wax badbaadiya haddadan waktigan saddex boqol oo canug ayaa ku jirtaa programka nafaqadarrada oo caruurta lagu siiyaa wax nafaqadarro ka badbaadiyo lixdan kamid a ayaa ku jirta qaybta maaragtay gargaarka sarreeya marka m s f inti karaankeeda way isku diyahaysaa inay ummadii caawiso laakiin haddii ummadii nafteedu ay ka taambadiso helitaankii ayaa dhib dhibaatada kaloo adduunka hadda ka jirta waxaa waaye hay-adihii ma helaano deeqbixayaashii horaan wax bixi jireen nin walba culeys baa soo fuulay oo adduunka waxaa soo wajahay dhaqaalo darro meel kasta marka hay-adihii dhaqaalo ku filan oo dadkii maaragtay qaxootiga ay gaarsiiyaan uma hayaano marka waxaa la heli karaa wixii la hayo unbaa loo la siinaya talinna talooyin iyo wacyigelinna waa la siinaya laakiin waxaa waya hay-adda m s f intay hadda halkan ay ka howlgelayso waxaa maaragtay ficnaan lahayd inuu ninkan saaxiibkayga uu soo wareysto qaxootiga ku nool halkan dhagaxley inay hayada wax qabato mase aysa qabanin xagga caafimaadka ayagaa maaragtay tusaale fiican ka siin lahayn laakiin anigu ma ammaani kari hay-adda waayo hay-addu inay samaanto maa laakiin waxay qabanayso ayaa doo yaa too yaa dooran in lagu ammaano waayahay magacaaga ku bilow halka aad joogto iyo su-aasha aad jeclaan lahayd abubakar maxamed maxamuud oo ah sarkaal ka tirsan m s f inaad weydiiso magacayga waxaa la yidhaha abdirxaan cali daacashe maxamed waxaan joogaa nairobi kaas ahaan xaafadda islii waxaan weydiinayaa qoladan la yidhaahdo emisafta marka waxaan dhegeystay carruur badan oo ku jira isbitaallada oo xanuunkan uu hayo fuubaxa ama nafaqa darrada marka maxaa keena xanuunka la yihahdo nafaqa darrada ama xanuunka shubanka la yihahdo xarooyinka waxaa ka dhacaya roob fara badan ayaa ka da-ay nadaafadii ayaa maaragtay qiilqiil gashay musqulo badan ayaa sameen oo maaragtay haddana maaragtay biyihii banaanka usoo saareen biyo biyo biyo fara badan ayaa xerada dhex fadhaan meel alla meelihii wasaqda lagu qubi jiray ayaa buux dhaafeen oo biyaha meeja fadhiisteen marka nadaafad dara fara badan ayaa xerooyinka ka jiraan sida awgeed waxaa dhacday in maaragtay meelaha suuqa oo maaragtay lagu gado caanaha iyo waxaan oo dhan soomaalida waa dad caano jecel nadaafadooda inay aada u hoos ugu dhacday daqsi fara badan oo ka dhashay xeradu marka arrimahaas oo dhan ayaa sababeen inay maaragtay shubankan uu kusoo kordho carruurta carruurta iyagoo marka hore nafaqadooda aada iskaga yareed nafaqadaradooda iska yareed haddii laba jeer uu shubmo canugii nafaqadaradii ayaa kusii ziyaadaysa isla markii waayo haddii gareed gareed bay kala leedahay maaragtay fuubaxa waxaa jira mid yar mid dhadhexaade iyo mid qatar ah marka midda khatarka haddii canuga ay ku dhacdo boqol kiiba toban kilogram ayaa ka gu'i kartaa toban gram ayaa ka gu'i kartaa halkii markiiba marka soomaalidu waxaa la rabaa musqulaha markay tagaan inay gacmaha meertaan markay kasoo baxaan musqusha nafteed inay meertaan markay cuntada la cuni dadka soomaalida waxay ku cuntaa maaragtay fadhi oo dad badan baa isla cunaa cuntada lama doonayo hal biyo intii maaragtay saxan bahal shay weyn lagu shubo gacmaha la gelgeliyo gacmaha waxaa la doonaya inay biyo socdaan ama hataa keli intii lagu shubo gacmaha saabuun lagu meerto marka kadib la cuno marka dhaqankii caadadii soomaalida oo iska jiro iyo nadaafad darro badan oo xerada ka jirta musqulihii oo iska buxsameen musqulaha oo ku filneen oo dadkii haddana musqulo kale loo sii dhisahaynin musqulaha qaar bolodyaasha qaar oo meel musqul loogu sii dhisiba aan sii jirin ayaa dhibaatana maaragtay sababaysa inay maaragtay kusoo bato shubanka xerooyinka marar badan ayaa horaan hataa uu ka dilaacay shuban biyood oo hadda aan ahayn marka laakiin hadda ma hayno shuban biyood halkan ka dilaacay waxaan hayno waa un shuban caadi ah oo qaas ahaan ilmaha u badnaya waayahay ee abubakar maxamed adigu waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenka hay-adda ee dhadhaab kadib go-aankii dowladda kenya ay soo saartay ee ay sheegtay in dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan magaalooyinka waaweyn dib loogu celinayo xerada dhadhaab adinku weli ma isku daydeen bal inaad kala hadashaan kenya go-aankan ay soo saartay iyo culayska uu leeyahayd war-saxaafadeed ku sheegteenba kulley hay-ad ahaan anagu weli waxaan u malaynayaa dawladda kenya war-saxaafadeedan m s f soo saartay way haysataa iyadu nafteed way og tahay waxaan ka cabsan hayno iyo wixii dhibaatada maaragtay aan arki hayno marka kolley wuu jiraa in loo sheego ama la ogeysiyo dawladda kenya oo arrintan ay lagala hadlay laakiin hadii ma garan karo anigu wixii maaragtay laga hadlay ama lagu hadlay marka laakiin anigu halkan aan joogno war-saxaafadeedan unbaan ka hadli karna maanta iyada muddo ka badan hal sano bishii oktoobar sanadkii labadi kun iyo kow iyo tobankii ayaa la afduubtay laba shaqaale gargaara oo m s f u shaqaynayay ee labadaasi gabdhood tan iyo wakhtigan halka ay ku sugan yihiin wax xiriirood la samaysan hadday jiraan xaaladooda inaad ka warqabtaan maxaad nooga sheegi kartaa qafaalashadii shaqaalihiinan wallahi labada gabdhood oo maaragta samafalka m s f hay-adda m s f u shaqayn jireen oo sanadkii hore la afduubay ilaa haddadan le wax aan ka hayno ma jirto waxaan dareemi karnaa inay maaragtay ay ku jiraan gacantii dadkii afduubay marka war-saxaafadeed badan ba m s f ka soo saartay arrintaa iyada ee codsanaysa ka codsanaysa dadka gabdhahaas haysto inay iska sii daayaan sababto ay tahay m s f waa hay-ad ummadda soomaaliyeed u shaqaynaysay labaatankii sano oo hadda lasoo dhaafay oo gudaha soomaaliya ay ka shaqaynayso oo lagu tiriyo inay tahay hay-adda qaybtii wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ay qaban lahayd inay m s f ay dabooshay oo ay ka howlgelahayso gudaha soomaaliya iyadoo u gargaaraysa ummadda soomaaliyeed oo ku tabaalaysan waddanka soomaaliya marka waxaan ka codsan lahayn ummaddaas inay gabdhahaas ay iska sii daayaan si naxariisna ay ku caawiyaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan joogaa magaalada hargeysa magacayguna waa saalixudiin su-aashaan ku weydiin lahaa waa su-aal kooban waxaan ku weydiin lahaa waxaa jira qaxoontiyo fara badan oo adduunka ku noolo soomaaliyeed waxaanay xaaladahooda aad ay u kala duwan yihiin sidee ayaad ula sideed ula shaqaysaan qaxoontiyada soomaaliyeed daryeelkeedu maxaad se u qabataan su-aashaasaan ku weydiin lahaa waad mahadsan tahay walal anagu hadda waxaan ka howlgalnaa xerooyinkan dhadhaab iyo meelo kaleood kala duwan oo adduunka kamid ah laakiin ummadda soomaaliyeed oo qaxootiga oo halkan ku nool waxaan u malaynayaa hay-addan m s f intikaraamkeeda ama gargaar ahaan way isku daaday inay maaragtay ummaddan soomaaliyeed waxa ay u qabato khaas ahaan dadka aada u dhibaalaysan sidii maaragtay dadka nafaqadarrada u nugul sida hooyooyinka caruurta iyo waayeelka waxaa jirtaa adduunka hadda in si kastaba dhaqaale xumo ay soo food saartay oo hay-adihii samafalka ah ay awoodi karin maanta inay si wanaagsan oo taya leh ee dadkii qaxootiga wax u gaarsiiyaan hay-addan m s f iyadoo ku ku tiirsan shaksiyaal lacagta ay ku howlgalaan siiyaan ayay isku da'daa sidii ugu habboon inay shilimahaas u isticmaasho sifo dadka loogu looga badbaadiyo dhibaatooyinka adduunka hadda ka jiraan khaas ahaan dadka hadda qaxootiga soomaaliyeed oo halkan ku nool waa dad aada iska dabaalaysan dadka way kala sii duwan yihiin dadkii horaan soo galay oo labaatankii sano hore la soo galeen dadka waa dad wadanka hadda la yar qabsaday oo ayaga naftooda ismaareyn hayaan oo da danahooda qabsanayaan laakiin dadkii ka dambeeyey oo sanad ama hal sano ama lix bilood ama saddex bilood had lasoo dhaafay soo galay dadka ayaa maaragtay dhibaatadooda aada u culus oo maaragtay awood ay haysanin dadkaas il gaar ahaaneed ayaan ku eegnaa wixii aan u qaban karana waan u qabanaa marka xagga caafimaadka oo kale anagu daawooyinka aan hayno badi yurub baa laga keenaa waa daawo taya leh oo hataa haddii ay dhacdo maaragtay wadanka kenya qaar gudahooda laga heli karin oo haddii laga helana la goymi karin marka wixii anaga aan ku doolan waxaa wax taya leh inaan siino qaxootiga oo maaragtay universally acceptable standards inay ahaadaan marka kolley taas waxaa ka turjumi karaan dadka ku nool xerada qaxootiga ayaa la socdaan xaaladda iyo howlgalka m s f ay ka samaynayso halkan marka anagu dadaal leh waxaan samaynayno oo maaragtay dadkii ummadii inaan badbaadino oo wax gaarsiino oo sidii wax loogu qaban lahaa loo qabto laakiin hadii waxaa iska jiraan ciladadin fara badan ayaa jiraan oo sidii wax loo qaban karay ayaa loo qaban karin marmarka qaar marka kolley dadaal baan samaynayna bani aadan baan nahay laakiin karankeena intii uu yahay un baan gaarsiinaa waayahay ugu dambayntii su-aasheeda ugu dambaysa haddii aan anigu ku weydiiyo waxaad war-saxaafadeedkiina ku sheegteen xaalado khatara inay haystaan dadka marka loo eego bilihii lasoo dhaafay carruur fara badan in la dhigayo isbitaalaadka nafaqa darro ay haysato haweenku sidoo kale hoyga iyo fayadhowrka iyo caafimaadka xeryaha qaxootiyada inay gabaabsi sii yihiin marka dhibaatooyinkan dadkan ay la daalaadhacayaan maxaad ku kordhin kartaan oo waxqabada oo hor leh marka laga soo tago intii aad horey u qaban jirteen kolley inaan adduunka u bandhigno le waay oo aan u sheegno inay meesha dhibaato ka jirto sifa loo hilmaamin dadaab dad tabaalaysan baa ku nool oo maaragtay u baahan in la caawiyo haddii adduunka uu ka indha qabsado hadi masiibaa meesha ka imaanaysaa sidii beri hore sanadkii lasoo dhaafay masiibooyin masiiba baan baa ka dhacday halkan haddana haddii laga indha qabsado oo la yidhaha hay-adihii dhaqaale ma hayaano dadki wax loo qaban male hadi meesha haddana masiiba kalaa kasoo imaanaysa marka waxaa anaga nala tabare marmar waxay noqonaysaa inaan adduunka u qaybno oo kamid ah maaragtay maadabta dastuurka m s f ay ku shaqayso oo la yidhahdo timanoy barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan marti uu noogu ahaa maamulo ku-xigeenka hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f abuubakar maxamed maxamuud ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa waxaan u mahad celinayaa sarkaalka m s f iyo dhegaystayaasha isku howlay inay barnaamijka su'aalo ku weydiiyaan inta aynu ku kulmayna barnaamij xiise leh oo quseeya wicitaanka dhegaystaha toddobaadka soo socda inta ka horraysa waa sahre cabdi axmed oo idin leh ammaane alla